agaasimaha xiriirka gobolada ee wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya liibaan sheekh shaceeb iyo weliba uuse bulshada hanjeediyey in yuubiyaan canshuuraadka si dowladda iyo annagata doo bulshadiiyo siyaasa adeegyadii oon baahiyeen agaasime liibaan iyo weliba bulshadan iftiimiyey muhiimadii lataa in canshuurto labiya si lankumaarama kaalimaadka inta badan iyo dalalka caalamka soomaaliya siiyayana muddo dheer
aada maadsanta meelera horto canshuurto lankasta oo hiraabti hakaha idiis haku kaha may ka waajibaasee dhowr canshuura ka waajibaase dowladdana may ka waajibaasee dhowr barnaamij oo dadkan yeelayinglin qobodoo ka waajibaase ada markan lanka bini aadanka aho usu markii usu hiraabti hakaha isbasiinigii albaabka xaaqaaye canshuurtaliin qaadaaye ama meelaraay tabarucid oo laka tabarucaaye ama geedkii albaabka hirtiis ka abuuron oo la jarahayo lanmasaarin wadido idaa hortiyo geedkii dowlada iskula erto la gooyahay ada fiiryahayta canshuurtiis ada ka fikiri waayta canshuur haddii ada biyaasa laka era canshuurta ada biyahayta geedkan aa mas-uulku eta canshuurta ada biyaasa lankan wala xaaqahayo ku mas-uulku eta canshuurta ada biyahayta jidkan wala kinka suu biyahay canshuurta hadda may ladhahay aan canshuuraadka la qaadahaysada waaqica ee wasaaradda arrimaha gudaha qeybo oo oo kumid ee meeladahay oo meeladahay s d f qeybtoo leeraa oo may jirtee barnaamijyadan canshuuraadkan iyo kaabitaanka oo dadweynaha iyo eedunku shaqeeyaasa sida oo kale hadda canshuurta may baha kordhiyaase m c jada yaryar in la wareegta may ladhahay dowladdii canshuurta may ha kordhiyaase iskuulaadka bermeriga in dowladda degmada la wareeg dowladda ma degmada la wareegaas oo markaas la dhexrooga yaa macalimiinta yaa mashaar siyaasa mayna ku siyaasi canshuurta ku siyaas masaajada yaa meelaraay dhaqaatiirta roogdo mise dadka oo kalkaalayaalka roogaan ama umolosyaalka oo hamiinka markii oo laan lahaa qoboda si deg deg ee masaajkan isbitaalwiinka deeri koran walaas dhan bayba biyaas degmada biyaas meelaraay holoja degmada biyaas markan haddii lanka nool hiraabti markuus hakaha canshuur ka noolya in laku qaada iusu lahakanaga lamadaba ka nooliya usu canshuurtii biyo waayo meelaraay canshuurta faa'iidooyin iyo usu faham waayo wacyigelin laka fahansii waayo usuun isfahansii waayo waa maxay canshuur isu is er waaye adduunka maybaa jaree meelaraay bakeeriga shaahiga maqaayada laku dhamaa canshuura korsaaran haanshada oo lahaku gadadaw effort bokiska lahaku gadadaw dukaanka canshuura korsaaran shaksi jee lafaa jee korsaaran text jee korsaaran markii dukaanka lahaku taba kombyuutarka laha gadadaw may canshuura korsaaran una may leerahay wal badan oo hadda may baa jartee oo diinta islaamkana xoogoo reebtay waana canshuur ban hayne hadda liin qaadahayna hoo way qaadee la eron dadka dadka walan taraf adiga jiraan marka canshuurtu waxtarka yeelata may waha may sheenaase laydkii nalkaya sheenaasa may sheenaase biyoogiya sheenaasa meesheenaase iskuulaadkii brimariga yeesheenaas meesheenaase meelaraay m c ajad yeesheenaas meesheenaase meelaraay mashaaraadkii dadkii dowladdii shaqeeyay mashaaraadyo in lankan dowladdan xatooye aan soo binna yaa dhiyaasa haddii canshuurta toos lingaado marka canshuurta muhiimadda yeelata in laha qaada horta muhiimadda yeelata ma ahaa in usu lanka la fahansiiyey canshuurta la kaleeyey tan sanadlaha la kaleeyey tan maalinlaha la kaleeyey tan kuwa usu casaysaa laka liinsheego markii liinsheega lanka usuunas usu ka badbaada xooloji ay ka badbaadaan in usu ogolaadaba canshuurti ho usu canshuurti ogolaada may baa la helay in qiimo dhimis biyoy ka koyta in qiimo dhimis korontadii ka koyta in may laraayo wada nadiif ee la hela d d f s d f ka haddaan sheega may aha aan hadda wayna kaabahaye mayna noo kaabahaye boqolkiiba shan boqolkiiba sadiya lagu qaadahay degmada shubahayd egaamka shubahayd markii ka shabtiya doonarkiyon hankala boqolkiiba hankala hadhimaastirahayn sagaal iyo toddobada mise sagaal iyo afarta hadhimaastirahayn hooyo hadhimaastiraan mayba iskanagadahayd walaaga yaa walakii barooha yaan dhikmaas haddii canshuurtan kor liin qaado canshuurta si qurux badan liin qaado dadkiina iyo ogaadaan in yo milkiile iyin lahaansho layin iyo ogaadaan may laraay lahaanshadiyo madasha iyo canshuurtii ka biyaan nagadaan dad eraw may laraay saddex bilooda canshuur la ilahaayay xafiiska hiraabtaxaanshidisheena saddexdii bilood odo hamoodni canshuurtun hay oo dhaafo halna hal bilna may laraay ha hormarsiyey hoba dadkii deeraan eerkaas iyo deeraan may baa nagadaas in shimbirtii geedo fuulon haatalanka hoostiya maraawaan ka harnay deeraan